bismi illaahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu duhurnimo wanaagsan dhegaystayaal idil ahaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka xulashada daljir barnaamijka xulashada daljir maanta waxaa idiin sahashay shirkadda isgaarsiinta caalamiga ah ee goolis waana maalinimo isniin ah sagaalka bisha janawari labada kun iyo toddobiyo tobanka barnaamijku wuxuu idinkaga imanayaa istuudiyaha idaacadda daljir ee magaalada boosaaso anigoo madar ah ayaa idinla socodsiinaya qodobada barnaamijka xulashada aynu ku soo qaadanayna dhegaystayaal waxaa ka mid a qaar ka mid ah ganacsatada puntland oo ka cabanaya sicir barar ku yimid lacagaha shilin soomaaliga khasaaro ka dhashay doon ay leedahay yeman oo lagu rasaaseeyey deegaanada xeebaha galmudug siciid cali xuseen oo ah wakiilka doonta lagu haysta galmudug oo la soo xidhiiray idaacadda daljir oo ka warbixiyey xaaladda doontaas iyo dadka maxaabiis ahaanta loo haysto madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed oo ka hadlay mooshinkii laga keenay oo ay soo gudbiyeen baarlamanka maamulkaasi warbixin aan idinkaga hayo dadka indhoolayaasha ah ee wax ka barta magaalada garowe qodobada iyo qodobo kala dowr ah ayaa dhegaystayaal kaga bogan doontaan barnaamijka xulashada ha yeeshee aan ku hormaro warkii oo qayb ka ah barnaamijka xulashada weriye subayr ayaa diyaar u ah mahadsanid xuseen xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya sii wada dhegaysiga khudbadda ay jeedinayaan musharaxiinta u taagan qabashada xilka guddoomiye ku-xeenka ee baarlamaanka ee soomaaliya musharaxiinta ugu badan ee maanta khudbadaha jeedinaya ayaa ah kuwa doonaya in xilka guddoomiye ku-xeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya loo soo doorto wasiirka diinta iyo qaafta ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxa uu sharci darro ku tilmaamay musharaxnimada shariif xasan sheekh aadan madaxnaha maamulka koonfur galbeed inuu isku soo taago xilka doorashada madaxtinimo ee soomaaliya macalin barre wasiirka diinta awqaafta ee koonfur galbeed waxa uu sheegay in xeerka maamulkaasi uu dhigayo in shakhsiga doonaya in uu xilalka qabto uu markii hore iska xasilo xilka uu hayo ee maamulka koonfur galbeed waxaana uu sidoo kale ugu baaqay wasiirada maamulka koonfur galbeed inay iska xasilaan xilalka hayaan maadaama sida uu sheegay inay ku fashilmeen shaqadii ay hayeen shacabka koonfur galbeed ciidamada dowladda soomaaliya howlgallo waxa ay ka wadaan degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose ciidamada dowladda soomaaliya baadigoobaya sida ay sheegeen dagaalyaano ka tirsan shabaabka oo lagu tuhumayo in ay ku sugan yihiin qaybo ka mid ah xaafadaha degmada afgooye ciidanka hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka soomaaliyeed ayaa shalayta waxa ay ku qabteen afgooye mootooyin la saaray walxaa qarxa ugu yaraan lix iyo toban qof ayaa lagu xidhay caasimadda waddanka faransiiska ee baariis kuwaas oo lala xirinaya dhac hubaysan oo ay ka geysteen goob ku taalla galbeedka magaalada baariis bishii oktoobar aynu soo dhaafnay sida maanta ay soo wariyeen warbaahinta waddankaasi ee faransiiska waxaa sidoo kale la soo wariyey in laba nin oo xiran dariiska ciidanka faransiiska iyagu ay goob ku taalla galbeedka faransiiska ay ka qaateen adduun lacageedu gaaraya toban milyan oo dollarka maraykanka iyo dahab madaxweynaha suuriya bishaar al asad ayaa waxa uu sheegay in dowladdiisu ay diyaar u tahay in ay ka doodaan wax kasta inta lagu guda jiro wadahadallada bishatan ka dhici doona waddankaasi ee khazakistan oo ay soo qabanqaabiyeen ruushka iyo turkiga waraysi uu siiyey warbaahinta faransiiska isniinta maanta ayuu ku sheegay in xukuumaddiisa xilligan ay ku guulaysatay waddanka qaybo ka mid ah islamarkaana dib u qoobsan doonto waddanka intiisa badan ay ku hayaan kooxda isis iyo fallaagooyin kale oo kasoo horjeeda ugu dambayntiina wasiirkii caafimaadka ee waddankaasi australia ayaa iscashay kadib markii lagu eedeeyey in lacagta dadweynaha ay si gooniya u isticmaashay safarna ay ku aaday ra-iisul wasaaraha waddankaasi ee australia malcon tambal ayaa isniinta maanta waxa uu sheegay in wasiiradaas oo lagu magacaabo suusan bulaklay ay isku raaceen shir ay yeesheen inay iscaasiisho iyadoo aan wax mushaara la siinin inta uu socdo baaritaan lagu xaqiijinayo isdabamarinta lacageed mahadsanid suber
adeega taaj ee shirkadda golis waxaa lacag ugu diri kartaa dibadda moobilkaaga adna lagaaga soo diri karaa waa fududeeyaha biilka iyo dhaqaalaha reerku ay isweydaarsadaan xawaalada taaj waa habka ugu casrisan uguna fudud ee qarnigan macbiilkuna uu ku faraxsan yahay haddaba si aad u dirto lacag dibadda ah ama dalka isticmaal adeega taaj adoo maraya wadadan fudud si aad xawaalada dibadda ugu dirto gal akoonkaaga sahalka kadibna dooro toddoba oo ah lacag dirid kadib waxa aad ka doorataa laba oo ah xawaalada dibadda ah kadib waxa aad doorataa laba oo ah taj international faahfaahin dheeri ah booqo dhammaan xarumaha shirkadda golis si aad uga hesho xawaaladda siddeetan iyo laba labaatan iyo kow soddon ama hal labo hal
aan ku bilaabay qaar ka mid ah ganacsatada puntland ayaa ka cabanaya sicir barar ku yimid lacagaha shilin soomaaliga iyagoo dowladda u jeediyey in ay shilin soomaaliga canshuurta u qaataan maadaama sicir bararka dhinaca dollarka uu aad u sarreeyo ganacsade cali axmed muuse oo ku magac dheer cali jaaxeer oo ka mid ah ganacsatada ku sugan puntland gaar ahaan degmada burtinle ayaa waxa uu soo jeediyey baaq ku aadan in dowladda ay ganacsatada iyo shacabkuba il gaar ah ku eegto sicir bararka iyo abaaraha ka jira deegaanada puntland ay aad u sii kordhayaan cali jaaxeer ayaa ugu horreyn waxa aan weydiiyey waxa uu ula soo xidhiiray idaacadda horta idaacadda waxaan ula soo xiriiray guud ahaan waddanka waxaa ka jira soomaaliya ama puntland abaar aad iyo aad u baahsan oo ilaahay keenay ma garan waxaa kale oo ummadda haysata dowlad abaar abaar dhinaca dowladda ka socota oo sixir barar ah oo iyadoo ay keentay oo hormuud ka tahay haddii aan qodobeeyo waxa weeye dowladdu lacag bay soo saartaa lacagna awal waddankay oolay lacagtii canshuurtii u qaadan mayso waxay doonaysaa doolar haddii aad lacag soomaaliya keentina soddon iyo labo bay kuugu qaymaynayaan ma garat shacabkiina dhagaa ay ka faruursatay dowladda dhagihii ay ka faruursatay shacabkii cadashadiisii la eegi maayo doolarkii iyadaa guranaysa anagu waxaanu nahay dad soomaali ah oo masaakiin ah oo lacagtaa xasiisada haysta marka dowladda waxaan u soo jeedinaynaa oo aanu u soo jeedinaynaa inay lacagta soomaaliga canshuurta u qaadato oo rayb qabow ay ku qaadato laba milyan iyo laba boqol ay ku qaadato oo lacagta ay qaadato canshuurta u qaadato dadkana mishaar u siiso cali adigu waxaad ka mid tahay ganacsatada puntland ganacsatada iyada ayaaba lagu eedeeyaa in ay sicir bararka iyo maciishada sare u qaado ama sarifka ha ahaato ama maciishada kale ee la isticmaalo ha ahaato waa maxay sababta hadda aad sicir bararka ugu eedeynaysaan dowladda puntland aniga dowladdu waxay ii diraysaa lacag doolar ah oo aan ku canshuurto hantida aan wato ma garat doolaro waddanki waa ku yariya waxaan ku khasbanahay wax aan doolar ku raadin kara inaan ku raadiyo laakiin waxa weeye haddii soomaaliya dowladda iga qaadan lahayd dee doolarba lama raadiyeen tan kale dowladdu waa inay ku amartaa hadda somalilan oo kale waxay leedahay shililaan ah oo electronic ah shirkadaha kan doolarka electroniga dira waa inay dowladda ku amartaa inay lacagtan jirin soomaaliga ay modelada ku shubaan oo isticmaalsiiyaan dadka magarad sixirbararkala u jabo waa maxay farqiga u dhexeeya caliyow in shilin soomaali lagu bixiyo canshuur iyo in dollar lagu bixiyo waxaa u dhexeeya aniga markii lacag soomaaliya lawax la igu canshuuro oo raydkeeda uu wax laga fikira yahay oo dowladdu ilaalisay sabab aan doolar ku doonto doolarku wuu jabaya laakiin markii aniga doolar wax walba markii doolar la yihaado hadda waxaa imaanaysa cuntadii la cunayey oo raashinkii maqaayadii ina jiraa doolarkeen shidaalkiina yaa doolarkeen aagta hilibka gadaysa doolarkeen caanihii doolarkeen haddii aysan dowladdu arrintaas soo faragelin oo doolarka ay aruursatay oo ay uqaatan aysan shacabka aysan bangiyada soo celin oo doolar keenin shilin soomaaligana ay qaadan inflation intaan ka xun baa dhacaya waa arrin aada iyo aad iyo aada u halis oo abaartan dabiiciga ka daran oo ummadda kusoo socota weeye haddaaddaan laga hortagin oo dowladda ka hortagin shilin soomaaligu dowladda way qaadataa wayna canshuurtaa mushaharaadna waa loo bixiyaa waa maxay marka waxyaabaha aad u cuskanayso in dowladdu ay shilin soomaaliga diidayso waaban arkayba dee example waxaan ku arkay eeraboorradaan ku arkay aad baa kasoo dega dollar baa la yihahdaa keen kastamada aragtay gaari baa canshuuranaysaa dabacaadkaa canshuuranaysaa ma qaadanayso waxay qaadanaysaa nimanka la yihahda dowladda hoose oo qashinka iyo xaaqa baa laga yaabaa inay qaataan xoogaa yar oo soomaali ah ma garat inta kale adigu u dhabagal innaga been sheegi mayno waa media hadda waxaan ka hadlaynaa waadin dhegeysanayaa waxaan ka hadlaynaa waxay tahay waxay qaadanayaan dollar baa dadkii loo diray dadkiina maraykan maaha waa dad soomaali ah ganacsatadiina caliyow intaad jirteen ma la kulanteen maamulka dowladda ama wasaaradda maaliyadda ama wasaaradda canshuuraha ma kala hadasheen arrimahan iyo sicir bararkan aad sheegayso in uu saa'id idinku yahay wallaahi walaalow waxa weeye ganacsatadu ummadii dayac baa ka jira bahal baa iska cunaya dibi mayso ankee xataa xoolaha waa ka liidka dhah xoolaha meeshii bahal ku galo waa ka bidaan waxa weeye wax isweydiinaya ma jiraan laakiin aniga hadda sababta igu kalliftay waxa ay tahay arrintii baa albaabkayga soo ganaacday ganacsatadana waxaan usoo jeedinayaa anaa halkaan maanta fursadaan uga faa'iideysanayaa in ay dowladda la hadasho baarlamaankina waxaan usoo jeedinayaa haddii shacabku inuu doorto oo aad damiir leedihiin xaaladatan iyo dad dalkan gubanaya wax ka qabta oo soo farageliyo intaas baan usoo jeedinayaa baaqaasaan usoo jeedinaya dhanka kale waxaa jira caliow abaaro baahsan oo guud ahaan dalka soomaaliya oo dhan ka jira waa sidee xaaladda deegaanada hadda aad ku sugan tahay ee burtille iyo deegaanada kale u dhadhow walaal hadda anaga waxa weeye xaaladaasi waa serious dadkiibaaba halis ah xoolaba laga hadli maayo iminka hadda wixii wuxuun haystayna waxay ula soo carareen badankoodii meeshaas bari bay la soo aadeen wixii kalena waxa weeye dadkiiba in dadkii la badbaadiyo maaha xoolihii jirki bay ku jiraan waxaa jira dadka xoololeyda ah in intii heli kartay ama gaari heli kartay ama adeeg kale heli kartay in ay dhinacaa bari aaday kuwo waxaa jira aanan helin adeegyo ay meelaha daaqale ku tagaan oo abaartii ay weli meeshooda ku hayso adinku ganacsato ayaa tihiin dadkii dhaqaalaha haystay ee gobolka jooga ayaa tihiin wax gurmad ah ma u fidiseen dadka
wallaahi ganacsatada iyadu waa wax iska tabar yar ma garatay waxaanu rari karnaa reer weeye ma garatay duulaanu joognaa degmo yar baanu joognaa waxa weeye waa iska tabar yarnahay xoogga intaan leeg malihin marka waxa weye dadku waxay u baahan yihiin dawlad iyo ganacsato xoog badan oo rabdha waxna waa guureen waxna waa guuri kari waayeen lacag bay waayeen ma garatay waa gartay waxaa jira gurmad guud oo ganacsatada culummada iyo maamulka wasaaradda arrimaha gudaha iyo dowladda puntlandba ay wadaan oo la gaarsiiyo qaybo ka mid ah dadkaasi abaaraha ay waxyeeleeyeen qayb ma ka tihiin dadkiina burtilla jooga iyo ganacsatadiina ma ka qayb qaadateen sidii dadkaas loogu gurman lahaa waa sideese hadda xaaladooda
waxa weye dadkaas waxbaanu aruurinay laakiin waxaas waxaanu aruurinay iskuullada iyo waxbaanu aruurinay annaga iyo laakiin waxa weye waxaasi wax baahidaa wax ka tari kara ma aha dadkuna xaaladooda waa serious aada iyo aada iyo aad baa xaaladda u daran tahay ilaahay inuu naga soo gaara maaha ugu dambeyn markii aynu usoo laabano arrimaha sicir bararka ah ee aad ka hadashay maxaad usoo jeedinaysaa ganacsatada iyo dowladda puntlandba
ganacsatada waxaan usoo jeedinayaa dawladdu dhagahay furaysatay inay dhagaha u furaan oo dawladda la hadlaan oo ay sixir bararkan wax ka qabtaan oo ay lacagta filin soomaaligana moobeelada u furaan sharaakadaha inta lala hadlo doolarkana rayd qabow loo sameeyo dawladduna ay filin soomaaliga canshuurta u qaadato kaasi wuxuu ahaa ganacsade cali axmed muuse cali jaaxeer oo ku sugan degmada burtille xaaladda abaaraha ayaa laga soo dayrinayaa gaar ahaan dadka ku nool deegaanada hoos yimaada gobolka nugaal kuwaasoo la sheegay inay aad uga sii darayso xaaladda haysata maxamuud cali gurey oo ka mid ah waxgaradka puntland horeyna u soo noqday xildhibaan ka tirsan puntland ayaa waxa uu ugu baaqay maamulka degmada iyo kan gobolka nugaal in wax laga qabto xaaladaha abaaraha ee ka sii daraya deegaanadaasi
walaal marka ugu horeysa horta waa idin salaamayaa idaacadda berjir waxaan aada idinkaga mahad celinayaa adeega wanaagsan ee aada u haysaanay bulshadiina iyo sidaa mar walba aada ugu heelan tihiin inaad ka tirju ka turjurtaan rabitaanka shacbiyadiina iyo baahiyahooda iyo xogahooda iyo kalmeyshkooda inaad haysaan mahadsan intaa haddaan idhaahdo waddankan waxaa ka dhacday abaar baahsan waana wax ilaahay loo bandhigan karo aadana maanta wax loo bandhigan karo ma aha dadka waxaa deeqa deeqa ilaahay sida haatan innagu aynu la soconno waxaynu leenahay maamullo ka jira gobollada iyo degmooyinka baadiyaha waxaa ka jirtay abaar baa dhacday biyo la-aan baa dhacday daaqi daaqsin la-aan baa dhacday xolihii waxay cunaan bay waayeen haddii ilaahay kuu roon yahay sidii dadkiiba waxay noqotay in la biilo oo raashin badar loo qaado oo galley loo qaado haddii intaas iyada oo la qabo oo guud ahaan loo qabo ilaahay xaggiis raxmad baa simi xag rabbi ilaahay ka keenay oo barigaa ka dacday mada dadka intii dhaqaalaha haysatay waa guureen haye ama magaalada ku xiraa oo ku tiirsanaa dad wax haysto waxay noqdeen dad guura ma garan intii dan yarta ahayd oo waxay haystaan aysan jirinna deegaanadoodii iyo meelahoodiibay joogaan iyada iyo xoolahoodiina looga kala tegay xoolahoodiina tarab tarab iyo baahi iyo gaajo iyo dayac iyo darxumo u dhammaanayaan ma garan sida aynala socno innaga waxaa gobol ahaan midaal marka la yidhaahdo waxaa ka jira maamulka maamul gobol baa ka jira mid maamulkii gobolka oo la rabay inay u adeegaan bulshada iyo degmooyinka iyo isku xiraanin sida abaaraha iyo baahiyaha jiraha meelihii ay la rabay inay xoogaha iyo farmooshka ka bixiyaan oo ka jiraanin wixii maamul gobol ahaan laga rabay lagama helin marka maamulka degmada laftigiisa ilaa soddon tuuro baa maamul degmada hadda caasimadoo kale hoos timaada ayaga laftigooduna wixii laga rabay lagama helin halkaa marka waxaad moodaa haddii dawlad dhexe wax laga raadinayana ciddii la mari lahaay oo dawladda dhexe wax ka doon lahayd maamulka gobolka iyo degmada oo isku tiirsan bahay markaas sida haatan aanu dareensannahay degmada bangor iyo ninka guddoomiyaha ka oo dhowaan la dooranayo sida naloo sheegay si fiican buu wuxuu ugu gurmaday baadiyihiisii iyo dadkiisii iyo ama dawlad dhexe ha la aado ama dawlad hoose ha la aadee ninkaa waa laga ammaan sheeganayo wixii tibartiisa iyo intii karaankiisa ahayd wuu maray wuuna socodsiiyey marka maxamuud waxaa jirta gurmad caam ah oo deegaanada puntland ka bilowday gobol walbaba ha ahaadee ama nugaal bari karkaar gobol walbaba ha ahaadee waxaa jira culamo oo diin iyo ganacsato iyo maamulka dawladda oo iskaashaday oo gurmad u fidinaya dadka abaaraha iyo deegaanada ay ugu daran tahay in wax la gaarsiiyo taasi miyaysa ka mid ahayn gobolka nugaal in maaragtay ay ay wax ka dadka abaarahu ay saameeyeen ay wax ka heleen walaale maamulka gobol guddiga abaaraha ee la sameeyey iyo haddii ilaahay karo culamaa udiinku waa ay jirtahay inay jirto laakiin ma aha culimada iyo guddigaasi mid kabarbarayn kara baahida deegaamada puntland ka jirta oo dhan ma garan sida wax ugu kala qaybsan yihiin prioritiga iyo meeladaa la kala siisiinayay ma garata sida hadda dadku markii horeba u kala liitay ayaa waxqabadkooda iyo guddigaasi u kala jiray hadda deegaamadan hawsikan hadda markaan kaala hadlayo oo kale orcilf iyo laqlaadtiyo iyo abaarey iyo deegaankaasa bal dadkii ku noola intii dhaqaalaha intii dhaqaalaha haysatana waa gurtay intii dhaqaala la-aan tahayna meeshiiba ku harto ka qaylinaya mida cid u maqano ilaahay mooyaane adana u maqano fiirinayo oo tabantaabinayana ma jirto mada deegaankii baasinti waa kaga dhamaatay xoolahoodii wax uga darmeeyo iyo wax u dambeysana ma jirto maamul gobol iyo mid degmo oo u istaagay oo inay kabardareeyaan ama dawladda dhexe wax uga doonaanin oo haatan aan ka shaqeynayaan ma jiro ma garan maamuladana wixii loo samaystay iyo wixii loo aasaasay waxay ahaayeen inay dadkooda u gurguura u gargaaraan inay u qaaraamaanin baahiyaha bay-adda iyo deegaamadooda ka jiraan oo kabardareeyaan mudan adigu maxamuud waxaad ka mid tahay odayaasha iyo waxgaradka iyo weliba dadka xilalka kala duwan kasoo qabtay puntland laftaadu intaad kaashato oo odayaasha iyo waxgaradka iyo mas-uuliyiinta ma isku daydeen inaad ka shirtaan sidii dadkaasi wax loogu qaban lahaa tabaalaysa annagu dadkaasi maadaama sidaas ay jirto jiro dabadaanu ka qabanay dhalaan baana u wadnaa hadda laftigeedaanu socodsiinayna intii aanu qaban karnay salaanka ilaahay nala gasay iyo ciddaanu haatan waxbaasiin karay wixii aanu haynay ama sababta iyada ahayna waa kaga qayb qaadana ma daratay annagoo ilaahay hortiisana dadkeena cidnana aan wesi iyo xurmo iyo iyo rabitaan iyo inay wax noogu taageeraan aan ka doonin taasi saasay tahay saacad walba iyo mar walba waanula u heelanahay sidii deegaanka ama ciyaa baahiyaha laga sheego ama dadka liisa ruux loogu qaban lahaa iyo sidaan uga dhibiyey haddana xataa wax kala hayn ilaahay baanu u barinaa in ilaahay deeqiisa iyo raxma- albaabada masiixiisa uu u furo taasi waa sidaasa waa ka qayb qaadaa shiro badana saasaan uga qaban umada
midda kale sida aad sheegtay intii go- gawaari heli kartay ama aan heli kartay gurmad kale heli kartay goobaha daaqsinta ee gobolada bari ayay aadeen wixii soo haray ee maato ah ee aan dhaqaaqi karin oo iyaga iyo xoolahooda ay isdul saaran yihiin hadda adiguna aad ka dhawaajisay oo deegaano badan oo puntland iyo soomaaliyaba ku yaala ay ay ay degan yihiin maxaad u qabanaysaan ama aada u codsanaysaan ama aada u tari kartaan waxaan anagu u codsanaynaa intaasi qayladooda iyo hadalkooduba waa midda hadda meediya iyo idaacadaha iyo aanu usoo jeedinayno waxaana shacabka deegaamada puntland ku dhashay ama ka soo jeeda ama ummadda soomaaliyeed iyo maamulka maamulka degmada iyo iyo gobolka waxaan horta usoo jeedinaynaa inay jartaaniin xilka iyo ay ugu aadan yihiin deegaamadooda iyo ummadooda baahiyaha deegaanka ka jiran ay la socdaanin eela dhalaanta dadka meesha ku hartay oo tabardarada iyo haddii ilaahay kuuranayo awood darada meesha ay ku reesana sidii gurmad loogu samayn lahaa oo loo rilaha ka qayb qaataanin iyagoo u maraya dowladda dhexena wax uga doonaya taas intaasaan leeyahay shacabka ku nool gobolka midaal iyo ganacsatadooda iyo dhammaan guud ahaan puntlandba iyo ummadda soomaaliyeedna waxaan u soo jeedinayaa war haloo dadka aynu u dirnano aynu waxaynu u tari karna sarno haddii ilaahay tuulaya sidii aynu wax uga qaban lahayn iyo sidaynu wax uga qaadi lahayn wax ugu qaban lahayn oo isugu taagan lahayn oo dadkeena dayacan aynu wax u gaarsiin lahayn aynu aynu aynu u istaagno intaasaan iyadana leeyahay idinkana waxaan idin ugu mahadcelinayaa oo idiin soo jeedinayaa sidaad horeba ugu gurmayseen oo wax ugu socodsiinayseen oo aad u wadeen inaad haddii ilaahay tuulaya wacyigelinta bulshada iyo haddii ay waraysiyada iyo xogaha iyo bulshada iyo qalabdhalaanta si aynaan ka daalin sidaas horeba ugu wadeen waxaa jirta adiga gobolka aad ku sugan tahay ee nugaal waxaa jira wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda puntland iyo maamulka gobolkaba in ay sheegeen in sahan loo diray iyo kormeero loo diray xaaladda dadkaasi ma jiraan cid gaartay oo maaragtay soo kormeertay oo soo ogaatay baahiyaha dhabta ah ee ka jira deegaanada tuulooyinka gobolka nugaal ku heeraareysan waxaa jirta walaala wasaaradda arrimaha guduhu iyo sahna hadday jireen ummadda ilaahay waxaa la yidhaahdaa dhicisi baa loo keeniyo inta birta loo soo sigo inta birta loo soo sigo baa ba buu baktiyaalaal wasaaradda arrimaha gudaha iyo sahamadooda iyo inta ay wadaaniin oo wixii soo xogihii iyo daasooyinku soo ururinayaan baada inta meesha tagtaa bas beelisa marka sida aawadan marka hadda hadday dhaqdhaqaaq sameynayeen waa ciyu waa ka bariyey waqtiga haasan wax looga baahnaa waxay tahay in la gaarsiiyo mujtamacii sidii loo badbaadin lahaa wasaaradduna dhinaceeda hadday kaga hawlan tahay wixii maamulka gobolka iyo degmada gaarsiin lahaa gobolka hadda nugaal oo kale gaarsiin lahaa ama gobolada iyo degmooyinka puntland maamulada maamulada local governmentga ayay ahayd inay iyagu baahiyaha iyo sahanka iyo qayb ka yihiin oo soo ururiyaan oo qaybodhalaanta ka sameeyaan oo ganacsatada u yeeraan oo iyadana dhaqdhaqaaqeedu meesha igana muuqda hagaag maadaama aad sheegtay in dhaqdhaqaaqa uu liito gobolka nugaal iyo degmada garowaba maxaa usoo jeedinaysaa maamulka iyo gobolka iyo degmadaba iyo dadka gobolkaasi ku nool maamulka gobolka iyo degmooyinka waxaan usoo jeedinayaa in ilaahay uu garansiiyo xilka iyo ummadooda ay u hayaamiin waxaana leeyahay oo usoo jeedinayaa war ummadda ha laysu taago anaguna garbihiiniinaanu nahay ganacsatada odayaasha culamaa guurka usimada dawladda dhexe iyadoo la midaysan yahay sidii dadkaas meelaha ku haray oo ka kici waaye looga kicin lahaa taladeedaa la isugu yimaado idinkuna u istaago idinka warmuumawaana baala idiin naagaan le saasaan usoo jeedinaya kaasi wuxuu ahaa ekis xildhibaan maxamuud cali gurey oo ka warbixiyey xaaladda abaaraha ee gobolkaasi nugaal iyo guud ahaan deegaanada puntland adeegga kulnasa balaas waa adeeg macaamiishu ku xidhato moobilkooda si marka la wacayo ay u dhegaysato macmiilka wacaya waxaa lagu soo kordhiyey in ciddii u baahan loo geliyo xayisiin loogu diri doono liistiga kulnaso waxaa xayisiis ku samaysan kara ganacsatada bahda waxbarashada iyo cid kasta oo u baahan kulnaso oo ku nasteex kuna nagow inta uu qabanayo macmiilka aad wacayso boolis waxa ay ugu tala gashay adeegga kurnaso si aad u sii dhegaysato cod macaan oo suugaan soomaaliyeed ah nashiido ama cod kale oo aad dhegaysato inta uu qabanayo taleefanka haddaba adeegga kurnaso kurnaso oo ku nagow adeegga kurnaso khasaaro ba'an ayaa ka dhashay doon ay leedahay yeman oo lagu rasaaseeyey deegaannada xeebaha galmudug laba ruux oo u dhashay waddanka yeman ayaa ku dhaawacmay ugu yaraan dhowr iyo soddon kalena maxaabiis ahaan ayaa loo qabsaday ciidamo ka tirsan galmudug ayaa waxa ay sheegeen inay gacanta ku dhigeen dooni si sharci darro ah uga kalluumaysanaysa xeebaha hobyo ee gobolka mudug iyagoo sheegay iyagoo sheegay inay gacanta ku dhigeen doonidaas iyo shaqaalihii saarnaa oo tiradoodu gaarayso ku dhowaad afartan ruux xilsi cismaan oo ka mid ah ciidamada gacanta ku dhigay doontaas ayaa waxa uu sheegay in doontaasi ay kalluumaysi sharci darro ah ka waday deegaannadaasi kadibna israsaaseen dhex marta ay ku dhaawacmeen labada nin ee u dhashay waddanka yeman ee doontaasi saaraa maantaas iyo wiilka ciidamada galmudug kabagaarka ee ilaalada xeebaha ah inay doon ay gacanta kusoo dhigeen ay jirto ayagoo ilaalinaya xeebaha xeebahooda markay arkeen doon kalluumaysi wayna hayaan way jirta waale doonida waxaa laga leeyahay yeman arintaas arrimaha waxay ahaayeen mustaqbal dowladana waa wax lagu soo qotay kalluumaysiga sharci-darraha iyo iyo kalluumaysiga sida xeebaha galmudug sidaas ayaa lagu soo qotay waa maalgalka yaqaanina ciidamada kasta gaarkaahi dantay kusoo qabteen laba qofod ay dhaawaceen ayaguna uu isleeyo isbaadinaya sidaa ay laba qofod ay dhaawaceen dhaawacsaas xalisana ma aha waa galila ku sugan tahay deegaanka leban oo soddon kilomitr u jira hod way jiraan mas-uuliyiin gaaray laakiin sayidkii waxay sudayeen ilaa hudadii lasoo qabtay iyo madowena dacadeeraya udhexeeyaan sidaa ogeed mas-uuliyiintii tegi lahaa waxay daliilayeen macnaha ka taxadariyeen dadkii soo dhaawacmay siday caafimaad degdeg uga gaari lahayeen ambulance ayay kusoo qaadeen waxayna horusi dhigeen isbitaalka weynga abeerta gudiyahan gobolal ciidanka ilaalada galmudug howlgal badan bay iga qaadeen sidaa awgeed xataa way jirtaa maraakiib dagaan marar ay weeraraan oo maraakiib shariif oo ku saaran yahay oo ka kalluumaysanaya xeebaha galmudug sidaa awgeed marka way jiraan dunya kale xataa ayay qabteen oo oo kalluumaysan garaacada ka ah ilaa laba kun laba kun iyo shan iyo tobankii haddana hadda hadda hadda ka hor mid ayay qabteen haddana waxa weeye midaan doontii saddexaad ilaa doontii afaraad weeye oo soo qabtaan
haddaba intaa kadib ayaa waxa aynu la xidhiidhnay siciid cali xuseen oo ah wakiilka doonta lagu haysto galmudug waxaana uu sheegay in doontaasi ay tahay doon ka sharciyeysan xeebaha puntland halkaana ay u tagtay saxiimado ay la tageen dabeelaha baddaasi ka jira aniga magacayga waxaa la dhahaa siciid cali xuseen doontaasu waxaanu ahan kalluumaysi ka kalluumaysanaya xeebaha puntland jooga sharci ku jooga kana shaqaysanaya doontaasu waa tiriibka koowaad oo ay soo gasho biyaha soomaaliya waxaanuna nii biyaha soomaaliya qaybta ka mid a oo puntland sharci baan ka qaadanay dabaylihii iyo roobabkii ka dhacay bariga puntland daraaddeed aniga doontii iyo dooni kaleetay ahaayeen tankadaha soo horreysay oo waxay timi xeebtii aan ka qaadanayay santiga ugu geyn lahaa dabaylihii baanu dib ugu kala dhacnay taa tii kalaan shatiyada saare waxaan doonta kale u geyn dabaylihii doontii waxaa ka go-ay sixiimadihii iyadoo aan soo gaarin doonti kaleeto baadidoon bay tageen muddo toddoba iyo toban bay leeyahabay baadidoon ku jidhay waxay sixiimadihii ka caariyeen oo aan ka weheray cadale oo lagu qabsaday doontii way soo noqotay iyada oo soo socota waxaa helay dhibtaas dadkii waa la laayey waxa waa la afduubay waxa waa la haystaa oo war kama hayno hadda waxa ay ku sugan yihiin kamana kalluumaysan annagu waxaan caddaynayaa inaanaan ka kalluumaysan biyaha galmudug biyaha puntland baadidoonkaas markhaantiyaal reer galmudug ah oo ganacsadayaal ah yaa markhaati ii ahayd tabsixiimadahana soo ogaaday oo kalluumaysi baadida iyo baddana waanu wadaagnaa annaga iyo reer galmudug dad walaalahabaana wada soomaaliya annagu waa qabanaa baadida xaaruun sanadka waxaan ku qabanayna maraakiib ay leeyihiin haddaan reer puntland a soo caariday oo galmudug laga leeyahay waayahay kuleynayna oo waxa kaleynay warbixinta galmudug waxay ku sheegtay doontan in ay waday kalluun fara badan oo ay si sharci darraha uga kalluumaysanaysay xeebaha galmudug gaar ahaan dhinaca yeman lagu kalluumay annagu wax gaadiidkaanu ku kalluumaysanaynay wuu naga go-ay waana hallaabay kalluunka doontu saddex maalin markii ay shaqaysay baa qalabkii ka go-ay waa la adduunku wuu baari karaa wax qalaba oo jiriifa anigu ma ihin shabaag ma wadano jilaabataanu nahay kalluumaysataa jilaabato meeqa ayaa meeqa ruux ayaa saaraa doontaas intee dhaawac ah qaabkeesa gacanta loogu dhigay waa la weeraray sixiimado badan baa weeraray sida warku nagu soo gaaray dii la weeraray adigu dhaawace laba nin baa ku dhaawacmay baa la yidhi labadaa nin dhaawac halisa oo aan dhakhtar haysan baa la iigu sheegay inay aada u liidato xaaladooda caafimaad waxayna joogaan kulley mudugtaa meel kamida ko koonfurta ah labana waxay yidhaahdeen waa maxaabiis sida dadku u yidhi waa la xidha afartaa nin baa lala tegay intii kalena oone hobyo baa lagu haystaa baa iigu wardamaysay guud ahaan intee dhan yihiin dadka saaraa doonta yay si u dhowr kala iyo soddon dhasheen qof baa saaran dhowr iyo soddon qof baa saaran oo baxreeya dhowr iyo soddonka qof ee aad sheegtay ma waxay u dhasheen waddanka yeman
hal nin maaha inta kale waxay u dhalatay waddanka yaman
waayahay waxaad sheegtay doontaasi inaysan jiriif ahayn ama shabaago aysan wadan haddana ay baadigoobaysay saxiimado iyo laashash yaryar ee- ee ka baxsaday haddii ay doonta shati lahayd oo ay u canshuurayd dhinaca puntland ma tusteen ama ma ma horgeyseen ciddii idi qabsatay inaad shati leedihiin kana mid tihiin doomaha sida sharciga ah uga kalluumaysta xeebaha puntland
maba u tegi karo dhaawac ma soo boogan karo yaal mudug oo gaalkacaya naftayada daraadeed ma dhaawac ka dhaan baa ma tegi ka dhaan ciddii aanu dursanana waa waa laga celiyay ma tegi ka dhaan baa layi waa Cidaanu la gartay hadalnaa cidaanu la hadalno oo aan afgarano anagu markaa raadiyaa ka baxay mahaye wax badan baanu isku daynay nimanka doonta haysta inaanu la hadalno wax aanu la helay ama la xiriiro wax xiriira iyo wax wada hadalana ma aanu helin wakti ee waa lanama ayaan fudin waa doonay waa la hadlay waa raadiyey telefonadoodii telefonadoodii hal mar ba aniga nin iga qabtay telefoonkoodii bolis oo ii saaraa doonta ninkii iga qabtana wuxuu yihi nimankaas ma kula hadlaayaan anigaa telefoonka haysta yaan la hadlaa oo doontaa kala xidhiida haddana idina iweydiin buu iigu jawaabay intii ka maxaa- dambaysana waa la debiyey lambaradii intii ka dambaysana lambaradii way dansan yihiin dad badan oo soomaali baan wada nahay annaga reer galmudug walaalaha aan isu yaqaan reer galmudug oo aanu u dirsanana waxay yidhahdeen ma awoodo cidda haysata inaanu idinla saarsino waa yahay maxaad xal u aragtaan waxaanu u halaagnaa waxaanu nahay dad soomaali ah oo wada walaal ah baadidu ka dhexayso daddu ka dhexayso oo wadaaga ganacsigu ka dhexeeyo doontaasu waxay ahayd baadi doon ciidamadaheedii baa markhaanti ah oo waxaa lagu hayaa laga helay oo laga qaatay cadale inay si sharaf leh oo walaalnimo ah oo xushmadii ku jidho noogu soo daayaan doontaa iyo dadkeedii dhaawac ahaa
waa yahay dadkii dhaawac ahaa reer galmudug waa yahay dadkii dhaawac ahaa iyo dadka maxaabiista ahaa ee la haystay iyagana maxaad maxaad leedahay maxaa ujeedinaysaa waxaan ujeedinayaa inay saburaameen oo waa dhibbi ilaahay la gartay wax dhibi ilaa sida ilaahay u garto khayr bay noqonaysaa inay saburaan oo naftooda haaligeliyaan maamulka galmudug waxaan leeyahay waa haad warka raadiyaa ka baxay war aagira ma aha doontaasu kama shaqaysan biyaha galmudug biyaha puntland bay ka shaqaysay waxa u markaantiya gaadiid jiriis ma ahin walaal iyo waxaynu nahay isxushmad baa naga dhexaysa ganacsi isdhexmar walaalnimo gaadiidkaanu wadaagnaa oo baddaanu wadaagnaa inay si sharaf leh oo walaalnimo ah noogu soo daayaan doonta iyo dadkeeda barnaamijka xulashada ayaynu ku guda jirnaa madaxweynaha galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa ka hadlay mooshinkii laga keenay oo ay ka keeneen xildhibaano ka tirsan baarlamaankaasi galmudug
shaqi kuma jiro baarlamaanku inuu awood u leeyahay awoodihiisa dastuurigana ay ka mid tahay in madaxweynaha ay xilka ka qaadaan iyo in waajibaadka dastuuriga ah ay dastuurkooda ku qeexa- dastuurka ku qeexan ay qaataan guryaha waxaan leenahay maanta kuma habboonayn munaasabna kuma ahayn in mooshin noocaas oo kale ah la keeno una malayn maayo arrintaas inay dalka iyo dadka soomaaliyeedba ay maanta maxa- ma- ay maslaxa u tahay ma umalaynayo waxaan usoo jeedin lahaa eh, baarlamaanka in arrinta ayada dib u eegid aada u weyn uu ku sameeyo in arrintaasi loo dareemo loona garto in maanta aysan ku habboonayn isqabqabsi hay-adaha dawliga ah iyo hay-adaha dastuuriga ah ee inaysan ku habboonayn in dalka marxaladda iyo duruufta uu marayo loogu tu- loogu turo eh, arrimaha noocaas oo kalea loogu turo
magaalada garowe waxaa ku yaalla iskuul ay dhigtaan arday aragga naafo ka ah iskuulkaa lagu magacaabo albasar waxaana hadda lagu soo gebagabeeyey imtixaankii teeramka waryahana garowe cabdixakiin xuseen xasan ayaa booqday warbixintanna inooga diyaariyey macadka albasar waa macad ay dhigtaan arday aragga naafo ka ah waxaana macadku uu shaqaynayey ilaa laba kun iyo sideedii arday badan ayaa macadka dhammaysay inta uu jiray mar aan booqasho ku tegay macadka albasar ayaan halkaasi kula kulmay qaar ka mid a ardayda iskuulkaasi iyo maamulka iskuulka iyagoo iiga waramay xaaladda guud ee iskuulka albasar oo uu dhowaan soo gabagabeeyey imtixaankii teeramka cabdiraxmaan cabdisalaan waxa uu ka mid yahay ardayda dhigta macadka albasar waxaan kula kulmay gudaha macadka waxa uu iiga waramay waxa uu ka filayo imtixaanka dhowaan u dhammaaday oo ah kii teeramka waa mahadsan tahay idaacadda reer duljir iyo dhammaan shaqaalaheeda magacayga waa cabdiraxmaan cabdisalaan arday ka baxay iskoolka sare ee macadka khadiija waxaa noo dhammaaday imtixaankii dugsiga sare maalintii talaadada afar saddexdii bisha soo imtixaanku noo socday muddo toban beriya wuxuuna ahaa imtixaankii hima dambaysta ee macadka lagu qalin jabinayey oo ahaa imtixaan runtii aada u dhib badan balse insha allah ilah ilaahay mahadiis imtixaankaas si fiican buu nagu soo gabagaboobay sidaan filaynay si ka fiicanba waxaana dee dhibaatada iska dareemi ka dhaha qof kasta dhibaato wax kasta dhibaatay leeyihiin laakiin dhibaatada haddii loo sabro oo loo dulqaato waa iska sabirka ka xoog badan marka saas cabdiraxmaan dugsiga macadka baad dhamaysay heer fiican baad hamaraysaa muxuu yahay hamigaagu hamiga waxa weeye de inaan sii socdo oo aan ilaa meel fiican aan ka gaaro mustaqbalkayga inaan kor usii socdo tallaabo tallaabo kusii darno insha allah jeceshaa inaad noqoto
waxaan jeclahay inaan noqdo mid nin dee heer jaamici gaara oo waxyaalo badan oo dalka tara iyo dadka dee special needska laftigooda aan waxaan caawin ka caawiyo iyo bulshada dhammaan
waxaa tahay shaksi aragga naafaka ah dadka kula midka ah ee aan fursadahan kala helin maxaad ugu baaqaysaa maanta ma jiro cid aan wax baran karin qolo kasta waxa loo sameeyey nidaam iyo system gaal ay wax ku bartaan taasay u sahlaysa in ay bulshada la socdaan marka dadka noocaan oo kale waxaan ka codsanayaa inaysan aysan iscadadowlin waxba ay baran karaan si fiican wax u baran karaan waliba dad fiican ayay ka samali karaan gaar ahaan hadda fasalka aan dhigano kaalmaha u horreeya ayaa ardaydu ka muuqataa iyadoo dad badan ay dhigtaa marka dee qofku waa suu iska dhigo isagu hadda qofka waxay ku xiran tahay hamigiisa iyo isagu intay ku eg tahay macnaha awoodiisa sadiiq yare isna waa arday dhigtaa galaaska lixaad ee iskuulka albasar waxaan ka waraystay hamigiisa waxbarashada isagoo ah arday indhaha naafo ka ah sheekadan ayaanan dhex martay ana horta magacaygu waa sadiiq cabdishakuur salaad beerax maadooyinka waxaa ugu jeclahay maadiga maadada loo dhaho carabiga carabiga carabiga waa maado aada u fudud maxaa kala keentay imtixaanka imtixaanka inaa kaalinta kuwaad galo haya hamigaagu muxuu yahay hamigaygu waa inaa jaamacad aa higsanaya maxaa tahay inaad noqotid aniga ha macalin dhakhtar maxaa jecesha injineer injineer ma dhaktar ismaaciil cabdinaasir guureeye waa mid ka mid a ardayda dugsiga sare dhammaynaya dhowaan jecelna inuu gaaro heer jaamacadeed waxaan isna kula kulmay gudaha iskuulka waxa uu iiga waramay baahiyaha haysta dhalinta iskuulka wax ku barta waxaana uu yiri sidan macadku inta badan wuxuu ka cawdaa dhanka qalabka oo aada uga hooseeyo ayadoona aan ognahay inay sanadka wasaaradda iyo dowladduba ay si weyn isugu istaagaan si ay macadka wax ku qaban lahaayeen hase ahaatee weli aanan wax saa-ida ka hayn waa fiican yihiin hadday mar dadaalayaana socsoconaya laakiin de waxqabadku inuu muuqdaa fiican oo loo jeedo oo la arko inta badan macadku qalabka aada buu ugu liitaa oo waxay isticmaalaan qalab laga baxay oo aan horumarsanayn markaad dad waxbaraysidna waxaa fiican inaad wax ugu horumarsan aa wax ku bartid macadku wuxuu leeyahay manhaj u degsan oo manhajka wasaaradda ah mideeda kaleeto macadka waxaa jirta baxadiisa oo yar hadda saaad arkaysidba macadka wuxuu iskugu jiraa body iyo mataqaanaaye arday deegaanka iyo arday banaanka laga keeno mana saabaxayso in shan qol ay ardaydii qaarna seexato qaarna wax lagu barto wax mataqaanaa macquula ma ahan mana iskeenayso mararka qaarkood de waxaaba dhacda in qololka jiifka wax lagu qorto wax lagu akristo laftirkooda fasalla ay noqdaan marka dhibaatooyinka waa iska badan yihiin waxyaalo badan oo xalaa uhelna waa jiraan laakiin ma badna horumar zaa-idaa loo baahan yahay wixii kollay aan gaarnayna ilaahay waa uga mahadnaqaynaa iyo dadkii hawshaas u istaagay idinka horeed dal jiraan waan ka mahad celinaya soo boqoshadiina maanta aana soo booqateen ugu dambeyntiina maamula ku-xigeenka iskuulka ahna mid ka mid a macalimiinta ardayda duruusta siiya sacadiyo khaliif oo aan la kulmay inta aan iskuulka joogay ayaa iyana ii warantay waxayna ii sheegtay in iskuulka uu ka liito dhanka qalabka iyadoo sheegtay in iskuulku uu u baahan yahay qalab cusub oo casri ah waxayna kaloo iiga warantay cidda caawisay iskuulka oo ay dhigtaan arday gaaraysa soddon arday haddaan kaaga warbixiyo macadka kan oo la furay laba kun iyo sideed ilaa haddana maasha allah ay gaareen heer in deg- dad secondariga ay ka baxaanin jaamacadahana ay ku biiraan rabaanin sanadkan insha allah marka macadkan ay- waxaan ka- ka shaqo galay ilaa iyo laba kun iyo koob iyo tobankii ilaa maantana waan ka shaqeynayaa Een, caqabadaha ugu badan oo macadka ka jira waxa weeye ardaydii qalabkii oo ku yar maxaan ku dhahaa een, manhajkii oo aan ahayn bareel ilaan ardaygan wax ku qaadanayaa far bareel ah intuu maktabada tago kama soo helayo kutubkii een, maxaan ku dhahaa culumta ama sayniska oo bareel ah wuxuu sugayaa in bareelka macalinkii oo aan qorno combyuutarkaas intaan ku qorno buugga khadka ha soo qaadno wakti gelino qorno cadeyna aan brintarkooda ku daabacno markaas isla markaas haddaan daabacno nooma saamaxayso inaan arday walbaba buug u daabacno ee waxay noo saamaxaysa kaliya waxa weeye inaanu daabacno macalinka buuggu raaci lahaa marka macalinkii buuggii raaci lahaa isagii unba wax dhaafsiisan ma ahan aba xataa buug dhamaystiran ma ahane maalinba ileen qof u taagan oo yacni shaqadaas kaliya qabtana yacni awood loomale in lagu shaqaalaysiiyo annagiyo macalina oo xisadi gelaynaba haddana macalinkii kale oo indhaha lahaa waxaanu ka caawinaynaa in aan casharka u qorno o u diyaarino oo naga qaata mararka qaarkood habeenkii inaan naseexanay si macalinka ardayguusa biri cashar u waayey aan casharkii guriga kusoo diyaarina subaxdii arartii hore soo jarmaanaayoo daabacnaa marka qof shaqaalaayoo qaabilsan inuu manhajka qoro oo yacni uu markaa daabacana yacni iskuulka uma shaqaalaysiisna sacdiyo ee, sidee wasaaradda ee, waxbarashada aada uga wada shaqeyn ka dhan in manhajkan la daabaco oo farbrera lagu daabaco si ay ardada aan uga faa'idaystaan
K- f- kaliya manhajka oo la daabaco wuxuu u baahan yahay kharash yar in lu- buugaagta tusaale ahaan ma ka jira wadankeena madbacad lagu daabaco farta bareelka laakiin sacuudiga oo kale waa laga heli karaa kenya oo kale waa laga heli karaa yani wadamo wa- si yar baa lagu heli karaa in manhajka la daabaco marka waxay ku xiran tahay wasaaradda oo ku xisaabtantay iskuulka kan inuu kamid yahay iskuullada ay u tahay maxaa ku dhahaa in- in- in- in- in- wasaaradda isla markaasna ardayga indhaha qaba maadaama ay u keenayso manhajkii buugtii oo dhammaystiran oo qoran oo farta bareelka ah xataa hadday inaga noogu keeni lahaayeen soft yacni war isagoo qofka qoran waxaanu samayn lahaa brinterkiina waanu haysanaa combyuutarkiina waanu haysanaa annaga unbaa daabacaan lahayn Ay- nagana saacidi lahayd waraaqadaha marka ruux ayagu waanu haysanaa brinterkii oo hadda awl waxaan haysanay printer hal side wax ku daabaca yani hal dhinac ba wax ku daabacaa waraaqadihiisuna ay ku yaraayeen in laga helo wadanka laakiin hadda waxaanu helnay mid uu ku daabacan karo ardayga waraaqadaha uu wax ku qorto oo nooca kan ee forsayska ah isla markaasna double page noo daabacaya hadda warqada gacanta aan ku hayo labada side ba waxaa uga daabacan waa imtixaankii aan u daabacay ardada hadda maadooyinkii gelaya labada dhinacana waan ku adeegsanay dhinacan waan ka adeegsanay marka awal waxay noo saamixi jirtay marka uu ardaygu isticmaalayo oo uu boorka iyo qalinkiisa isticmaalayo wuxuu isticmaali karaa warqada hal dhinac oo labada dhinacba ma isticmaali karo waayo boorka uu haysto waa loogu talagalay in hasaad wax looga qoro yaa idin ka caawiyey ee, haata midkan aad wax ku daabacdeen kana hadda aanu wax ka- een, waxaanu kasoo iibsanay een, maxaa ku dhahay iskuul muqdisho ka yaala oo qalab dheeriya haystay baa naga iibiyey waxaanu ka bixinay saddex kun oo doolar brinterkaas keligiis cid idinkala qayb qaadatay lacagtaas ma jirta kala qayb qaadatay maamulka ma aysan jirin maamulka iskuulkaa soo gaday een, xamar baa laga soo gaday een, een, maxaan ku dhahaa hadda asagaanu isticmaalnaa oo labada dhinacba waa sir marka hadday xataa wasaaradda lagu caawin lahayd manhajkii oo ku qoran yacni een, een, soft ah meesha headka uka yahay yacni soft copy ah annagaa waxaanu samayn lahayn printerka iyo computerkaanu iska isku xiriirsan lahayn waanu daabacan lahayn laakiin xataa xataa wasaaradda waxay noo awoodi la-da inay noo keento buugtii oo yacni soft ku qoran cabdixakiin xuseen xasan raadiyo udalajir garowe
guud ahaan dhegaystayaal barnaamijka xulashada intaa ayaan ku soo gebagabaynaynaa barnaamijka xulashada maanta waxaa idiin sahashay shirkadda golis isgaarsiin waa golis isgaarsiinta geyigeenna golis ku dooro hal abuur iyo horumar joogto ah ciddii uu seega barnaamijkan waxay dib uga dheehan karaan bogga aynu internetka ku leenahay ee daljir dot com